asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacaanoo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyaha cadaado idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada oo habeen kasta adan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibayaal waa hanuba arbaca khamiis ay soo gelisoo taaradan ay ku artisan tahay toddobada bisha sideeaad ee agoosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha barnaamij aan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona maamulkii la sunna ayaa qarka u saaraan inay ka baxaan heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka soomaaliya hadallacaaw ka soo yeeraya magaalada dhuusamre ee caasimada galmudug ayaan faahfaahin ku saabsan barnaamijkan gorowdan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay waxuu ka sheegay dagaal in la geli doono dagaalamayaasha al-shabaab khudbad uu jeeshay ayaan faahfaahin ku saabsan in kugu soo gudbi doonaa guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isagoo dalka dibadiis ku maqan maanta wuxuu soo xiray kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan gorowdan kugu soo gudbi doonaa musharaxiinta madaxtinimada jubbaland ayaa shirood ay mar kale waxay ku xidheen ka qaybgalka doorasho ka dhacda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal warar iyo faahfaahin ku saabsan howlgal dad baa lagu soo qabtay ayaa ciidanka xoogga dalka waxay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose dadka shacabka ku nool deegaanada saqaalan ayaa ka soo yeeraysa wararka ugu dambeeya ee shabeellaha hoose ayaad gorrow maqli doontaan guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa war cus ka soo saaray doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkaas wuxuu yahay ayaan idiin soo gudbi doonaa siciid cabdulaahi deni wuxuu maanta shir muhiima uu ka furay magaalada garowe caasimada puntland shirkaas wuxuu yahay ayaan idiin soo gudbi doonaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka jira ayaa waxay ka digeen in faragelin lagu sameeyo doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faafaanin ku saabsan ee barnaamijkan gorwid ugu soo gudbi doono qodobadaadi ugu soo kora xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan aan wax ku dhagaysan doonteen heystaan qodobadaas wuxuugu soo koranta barnaamijka ku jirna ayaa dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saraakan ka tagi doona anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed warhaami saxiifo iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada walaysada wayaa kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibyal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxay sheegayaan in ururka la sunna ay gacanta ku haya dhuusamada gudcayl ay qarka u saar yihiin inay iskaga baxaan heshiiskii dhowaan ay la gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya kulamo kala duwan ayaa iminka in la hadlayo waxay ka socdaan magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug waxaa la sheegayaa in mas-uuliyiinta la sunna ay sheegeen inay cabasho ay ka yihiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo hareer maray qaar ka mid ah qodobadii dhowaan lagu heshiiyey ee ku saabsanaa doorashooyinka maamulka galmudug wasiirada maamulka galmudug ee dhuusamareeb ku sugan ayaa xaqiijiyey in al-sunna ay ka carootay taliyaal ciidan oo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya u magacaawday qeybta kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan oo ka mid ahaa xubnaha hogaanka ee la sunna ayaa sheeka geliyey heshiiskii dowladda federaalk soomaaliya ay la galeen isagoona su-aal ka keenay dhaqaaqeeda ka socda dhuusamareeb iyo qorshayaal ay wado dowladda federaalk ee soomaaliya ee la xiriira howlaha maamul dhisida ee galmudug warqad loo diray xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramo midoobah ayaa muujinaysa tabashada ay qabaan ee la sunna waxayna sheegeen haddii laga jawaabi waayo cabashadooda ay qaadi doonaan tallaabo kale oo iyaga qusaysa warqadda ayaa lagu sheegeen saraakiisha dhuusane ee lagu heshiiyey in la siiyo daraajooyin aan weli la shaacin taasina ayna jab kuriday ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa laga dalbaday xasan cali kheyre bulshada qaybaheeda kala duwan inay ku sugnaadaan ballanqaadkii ay sameeyeen booqashada uu ku taagay qaybo ka mid ah deegaanada galmudug waxay waraa kusoo kordha saaxiibayaal waxaa ku dhagaysan doontiin wararkeena ay barnaamijyo dambe ee soo socda madaxweynaha puntland siciid cabdulahadin ayaa khudbad muhiim ah ka jeediyey furitaanka diyaarinta qorshaha horumarinta puntland oo wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaasha caalamka ee puntland ay ka samaysay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulahadin oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay habka loo marayo dancafinta soomaaliya wuxuuna tilmaamay in laga hormariyo dancafinta qorshaha deynta lagu soo qaadanayo mar labaad si aanay sidii hore soomaaliya ugu suntanaan waxaan uu tilmaamay in madaxweynaha puntland in qorshaha dhabo laga gaarayo kheyraadka magaca soomaaliyeed ee lagu helo inkastoo buuq ahaan intaa ka badan ay mararka qaarkood ugu dhigan tahay laakiin haddana waxaa ogaataan waa maamulka keliya ee kharashkiisa xagga dowlad socodka ah daboola puntland dhinacaas marka laga fiiriyo waxaa la ohan karaa waa wax weyn bay qabsatay dhinac kale marka laga fiiriyo requirements-kii laga rabay ma ay gaari karto waxaa kaloo kala duwan arrimaha maxamed xasan barre uu ka sheekeeyey oo soomaaliya baris club u tegi jirtay qorshayaal bay samaysan jirtay lacago ama dayn ah ama grand ah bay doonan jirtay laakiin kuwa hadda hay-adaha laga doonanayo labadii midna maaha waa lacago humanitarian iyo waxyaabo yar yar oo loogu talagalay dadka in lagu gargaaro marka qorsho horumarneed kuwaa ma lagu dhis karaa su-aasha maanta yacni soomaaliya ilaa iyo hadda ama halka ha joogta ama xagga ha joogaana wixii baris club loo tegi jiray ilaa hadda lama qaadan sababaha u weynna waxa weeye deybankii hore oo weli taagan oo aan dalka laga cafin haddaan marka habkii deyn cafinta loo laga hormarin habku dalka u imaan u ekaanayo markuu deyntaas ama laga cafiyo ama dib loogu dhigo uu deyn soo qaato sidee u qorshaysanaya waxyaabaha mararka qaarkood dadka isaga khaldamaan waxaa ka mida marka aan ka hadlayno dowladda dhexe dooda ugu weyn oo annaga hadda internationaalka iyo dowladaha danaya aan la galna waxaa ka mid ah intaan deynta la cafin intaan dalka loo furin albaabadiisa inuu soo qaato lacag mar labaad ku suntanaan doonto soomaaliya waa in laga heshiiyaa dhaqaalaha dalka soo gala oo aan ahayn midka dadsiiya ama unisef ama dowladda waxay siinaysa iyadaa jirtaa laakiin mid magaca soomaaliya lagu soo qaadanayo oo ku noqonayo diimankii hore ama deeq loo allokeed gareeyay haddaan la ogeyn awoodaha lagu qaybinayo annagu ma dhahayno percentage saasaa lakin waa in la helaa hab nidaamka federaaligu a hadda isu bedelay waagii hore uu maxaa xasan barre ka sheekeynayo dowladda dheaa jirtay cidna lama tashan jiro sida ay la tahay dalka iyadaa mas-uul ka wadahay laakiin hadda nidaamka federaalka ah dastuurkiisu wuxuu farayaa habkii hore ka duwan marka haddaan la horumarin qaabka qorshaha dalka loo hagaayo wixii laga hadlaa marka waa iska cadfadina jeclaysa wax macnaa sameynayso xoogaal fiican baan u ahay wasaaradda qorshayntaa soo joogay wax badan oo qarriban baan ogahay waxaa loo baahan yahay dalka soomaaliyeed hadduu rabo inuu heshiiyo inuu runku heshiiyo runtu waxay noqonaysaa in wax walba ay cad yihiin waddooyinka loo marayo oo aysan ahayn wax mugdi ku jira birri ka maalinna waxaa la yidhi wixii la isku ogyahay haddii cayba ka timaada xataa canaan baa ka imaanaya sooma wixii la isku ogaa waa khaldanaan karaa mararka qaarkood laakiin layskuma canaanaayo nin walba uu ogyahay waxa meeshaas ka yaaba waxaan aada u rajaynayaa dadka reer puntland inay hoggaanka noqdaan maadaama koob iyo labaatan sanoo deganaansho siyaasadeed iyo mid amni iyo isku dayo horumarineed oo ay ka muuqato puntland tishale iyo maanta marka la isbarbar dhigo oo xaqiiqo ah waxaas waxaa la rabaa waddooyinka ay u mareen inay la wadaagaan dadka kale ee walaalahooda oo waddadaas hadda maraya waxaa muhiim ah aqoon-yahanka iyo way aragga iyo dadkii shaqadan soo qabtay ee puntland jooga in uu sawdkooda hoos u dhicinay uu kor u soo baxo oo waxa khaldan ay ka hadlaan si waddooyin aan soo marnay dad walaalaheenna ee dib ugu kufkufo maxaa yeele haddii kale waxay noqonaysaa bakhaylnimo sooma waxaan u baahannahay waxa saxda ah oo horumarkaa lagu gaaray oo ah isku tashiga iyo wadatashiga iyo u sabirka marxaladaha kala duwanaa inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa muhim waxaa aada u soo badanaya dadka dhallinyarada ah oo khibradoodu aqooneed ay u badan tahay la shaqaynta hay-adihii samafalka dalka joogay inay maamullada dowladda ku soo badanayaan dadkaas inta badan habka hay-adaha kan dee waa hay-ado gaamuray oo almost toddobaatan sano jira sida ay u dhaqmaan oo muhiimad kooban leh iyo dal kala tegey oo la rabo in dib la isugu soo celiyay sida la rabo in loo maamulo farqi badanaa u dhexaynaysa waxaa laga rabaa soomaalida generationka cusub ee energy-ga haya ee aqoonta haya inay ka dhursugaan oo qayb ka qaataan jiilka ka horreeyey oo runtii hogaaminta siyaasadda puntland waxay caan ku ahayd generation by generation bedela generationka hore isagoo hawsha ku jira waa kan kale soo gaara si uu khibraddii iyo aqoontii iyo aragtidii uu wada uga qaado oo kan kale oo u sii gaarsiiyo laakiin waxaa dhici karta deegaanada kale inay fursaddaas yihin hadda waa laga yaabaa inay dhib ka soo doogeen wixii meesha joogay inay dad dhallinyaro ah oo markaas taladii aan aan khibrad badan hayn inay noqoto waa waa dadaalayaan wax badan oo runtii isku dayaab ay samaynayaan laakiin haddana mararka qaarkood xamaasadda dadka ka indhatiraysa wixii biri kugu soo noqon lahaa inaadan maanta ka shaqayn waxaan u arkaa inay tahay caqabad hadhow kugu soo noqon doonto oo u baahan inaad hadda iska muuqsto runtii arrimaha halka laga sheekeeyey aad bay muhiim u ahaayeen qaybo badan oo qorshaha ku saabsan laakiin waxyaabaha aniga aan aad ugu dardaarmayo waxaa ka mid a si aan u halno dakhli aan ku xisaabtami karno wax soo saarka inaan kor u qaadno qodobada muhiimka ah oo qorshahan lagu daraayo waxa weeye sidii dadka wax soo saarka leh loo kobcin lahaa sidii loo kobcin lahaa dadka wax soo saarka badda leh kuwa xoolaha leh kuwa beeraha leh haddaynan dakhli abuurin wax aan qorshaynayno waa iska rumaaya qodobkaas wuxuu yahay qodob muhiima oo u baahan in wakti la geliyo waxaa kaloo muhiim ah in qorshaha la samaynayo lagu daro dabcan budgetkeenna marka la tilmaamayo waaa laa waxaa la qoraa actualka expectedka la malaynayo inta laga malaynayo in dekeduhu naga soo galaan iyo kharashkiisa dalkan waxaa soo gala miisaaniyad horumarineedu hay-aduhu leeyihiin baa jirta waxaan jeclaan lahaa in qorshaha marka la samaynayo hay-adaha halka jooga laga codsado miisaaniyaddooda ku talagalka ah ee ay rabaan inay puntland ku fuliyaan hadda ka hor mar aan waraystay unisef oo kaleeto last year waxaan filayaa thirty five million dollar oo investment inay halka gelisay dowladdu uma qorno sefta jirdareen in la mida markaan kalkuleed gareeyey waxaa ii soo baxay wax laba boqol saddex boqoloo milyan ku dhow oo hay-adaha ka timaada inay dalka gasho dadkana aan u xisaabsanayn marka evaluationka la samaynayo muxuu noqon doonaa marka marka waxaan rajaynayaa marka qorshahan la samaynayo baarlamaankuna inuu u bislaado oo waxyaabaha currencyga iyo development budgetka in laysbarbar dhigo oo la barsgareeyo oo mid walbana gaarkiisa loo xisaabiyo haddii hadda ay dowladdu tiraahdo miisaaniyaddeenna oo afar boqoloo milyan oo hadhow la yihahdo xaggee geliseen waa in la kala ogaadaa inta ay dowladdu toos ku maamulayso iyo inta ay hay-adaha ka maam ka filayso marka la kontaroolayo ama la korjoogtaynaayana dabcan wuxuu yeelan doonaa indicators ama asaaliib ka duwan marka dowladda hawsheeda la kontarooli doono laakiin waan u baahannahay budgetkeenna soo socda ruuxadiisa inay ka muuqato si dadka ay u ogaadaan dalkan waxa galaya aysan noqon markii la yidhaahdo toddobaatan iyo lix milyan wey sanadki iyo marka la yidhahdo afar boqoloo milyan wey different realityguna waa saas maxaa yeelay horumarkan badanoo socda iyo lacagta aan sheegno in islaakeen nin walba u jeeda lacagta horumarineed ee dalkan gelaysa waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in uu jiro xiriir qorshahu oo dhinacyadiisa kala duwan ay ku xihan yihiin waxaa intaa dheer in ganacsatada iyo cid kastoo dalkan maalgelinaysa sida aan kusoo bandhigi doono qorshaha shirka maalgashiga ee puntland waa in dowladdu ay ka leedahay qorshaha maalgelineed ee dalka suu soconayo oo nin walba intuu yimaado meeshuu rabo oo guri ka dhisan siduu rabo iska yeeli waxaan u baahannahay in la hago oo dowladdu barmishinka ay siinayso inuu ku cad yahay qorshaha dowladda iyo waxa u socnaa sektarka xanaanada xoolaha hadda productionka xoolaha aada runtii kor ugu kacay khaasatan dhinaca caanaha laakiin wuxuu u baahan yahay qorshe dowladeed oo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ay wada qorsheeyeen oo la garan karo intee baan u baahannahay sanadka soo socota inaan degaan ka dhigno degaan degan oo degaan beeraley ah intee baan rabnaa daaqsinta socoto inaan ka dhigno waa inaan kala garanayno haddii kale waxaa isku dhacaya qorshayaashii dowladdu wuxuu noqonayaa inaan waddanaan qorshe lahayn buu noqonayaa marka dambe waxaa ka dhalanaya colaado sida hadda muuqata oy dhici karto dhul daaqsin kii dadkii oo reer guuraha u habaysan inuu nin dadaalaya oo maalgelin badan geliyo inuu yidhaahdo waxbaan beerayaa oo riig baan qodayaa oo waa dhinac kale waa dadaal jira laakiin waxaa la rabaa qofka maalgelinaya inuu indicators hayso la yidhaahdo halkaas baa lagu ogol yahay intaasaa lagu ogol yahay sanadka intee investor baa loo ogol yahay inay xoolaha ka shaqayso intee investor baa loo ogol yahay inay badda hadda dad badana waxay leeyihin maraakiibaan soo kaxaysanayaa oo ruqsad isi intee markabaan rabnaa inaan horta badda geliyo we have to plan ya marka waxaan u baahanaa qorshayaasha la dhigaayo inaysan noqon keliya sida uu ahaan jira weel deeqbixyaasha lagu mariyo kuwa hor saasay ahayn ficlan waxaa lagu qoraa deeqbixyaasha si aa uga beri wax uga beridi wax maaragtay aa is leedahay waa laga helaya qorsheen waxaan rabnaa inu intaa ka ballaarno muhiim ma aha boqolkiiba lixdanaa la gaara anig hadda markaa lagu dhinayo waxa ay muuqato waxaa la dhigay inay ahaayeen wixii hay-aduhu bixinayeen alignment looga dhigay dowladaha afrikaan oo lixdan boqolkii gaari karta qorshayaasheed magu jiraan baad maxaa dakligeeda waxaan rabaa aniga in realistic la noqdo oo oo oo oo la yidhaahdo waxa in la gaaro kulli muhiima inaa wax qorshaysatid macnaheeda maaha inaa wada gaartid saas maaha laakiin nin meel u socda yaqaanaa hadday dhacda xataa shanta sano in soo socoto inaad qabalo mooyo muhiim maaha mid kaloo cusub inaad dhigtid kii horaa revise ku samaynaysa intii aad fuli weyday isagaad soo celinaysa haddana laakiin waxaa u socotaa meeshaad qaad qorshayaasha qaybtood waa waa loo shan shan sano looma dhajiyo ugu yaraan waa soddon sano waa in strategic balaan jira meesha dalkan u socdo sida hadda dalkeenna ugu kobcayo waxaan ogahay dad badan oo niyada hayo oo dalka maalgeliya inay hantidoodu ay ku dhunto hal mashruucoo iskumidaa dadku wada maalgelinaya markaasa waxaa ka dhacaya in maalgelintii ay wada khasaarto dan rawlkii dowladda meeshaas waa ka maqanya marka dalka maalkiisa dadka wada mas-uuliyada ka waa inay u sharaxdaa sida ay ay uga manaafacaadsanayaan maxaa yeele dowladdu waa public office waxay u shaqaynaysaa waa dadka dadka ay u shaqaynaysa maaha inay ciyaallada iskuulka geyso kuwa jirna daaweysa keliya waxaa la rabaa dadka hantida leh hantidoodan inay ilaaliso qorshayaal ay ku horumarayaanna inay siiso haddii aan kobcinno dadkeena hantiilayaasha leh waxaan kobcinaynaa dakhliga dalkeenna waxaana suuragal ah anigu aan qabaa in la heli karo markaas dadka soomaaliyeed waa qani war the last sixty years oo dowlad soomaaliyeed marna ay dowlad shaqaynaysa ahayd marna ay burbursanayd dalkan dadkiisu kulli waxay u hanqaltaagaayeen deeqo ay dibadda ka helaan dalka soomaaliya baaxad ahaan waa dalka laba iyo afartanaad labada boqol oo dowladooda caalamka ka jiro boqol iyo konton wax ku dhow ayaan ka dhulweynaa saas loolama socdo mise aada loolama socdo dalka afartan iyo labaatan afartan iyo labo kaga jira xagga baaxadda adduunka dalalkiisa dalalka ugu qanisanna waa ka mid yahay marka dabcan siyaasadda wareersan doon bay ku leedahay puntland waxyaabaha laga sugaayo qorshaha rabto inay ku darsato maaha iyada keliya inay isku filnaato laakiin qorshayaasheeda waa inay ku darsataa sidii dalka soomaaliya degenaanshihiisa qayb uga qaadan marka waxaan rajaynayaa qorshayaasha horumarneed naftarkooda waa inay ahaadaan qorshayaal integrated ah la ah rijinka nagu xeeran matalan markaan ganacsiga iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa ka hadlayna waad ogtihiin marketka boosaaso waxaa distributionka ugu muhiimsan u ah ilaa beledweyne waa corridor u baahan iyada naftirkeeda kobcintiisa in fakar laga yeesho dalka etoobiya oo aan jaarnahay oo weliba nasiib aan u yeelanay intana soo xigta dad uun diilintuga kala leexisay dad isku mid ah oo isku isra ay yihiin oo wada soomaali ah waa fursad kale iyadana u baahan in la taargadgareeyo sidii ay dowladdu waxay xoog saari doontaa tuugdibi iyo garacad ay u noqon lahaayeen labo awdlad oo hor leh oo qayb ka qaadan doona kobaca dhaqaalaha ee puntland iyo ka soomaaliya waxaan rajaynayaa siduu maxamed xasan barre sheegay in qorshayaasha horumarneed dhulkan barwaaqada la yidhahda dad kuma noola intii la yidhaahdo sidii hadda uu ka sheekeynayo jidkii iyo iyo dekadii inay mar labaad puntland ku dhicin oo dadkeeda ay xoog saaraan deganaanshaha iyo kala dambeynta iyo camiridda dhulka saasaydoonta haddii dadkeennu xataa yaraado oo dhul fiican aan haysano dad kaloo badanaa noo imaanaya wax dhiba ma leh imaaraadka boqolkiiba toban ay ka yihiin ummadda ku nool sagaashan boqolka intii kaleeto waa dad dibadaha ka yimi daas oo ay u noqotay wadamada hadda iconka oo aada loo yaqaano dubay marka haddii dhul iyo khayraad fiican haysano weliba soomaalida iyo khaliijku waa isku dawacadooyihiin dad shaqeeya maahana kafiillaa iska noqonaysa haddaan si fiican u shaqaysa wax soo saarka ku jecliisa maaha yaa nin walba toon u shaqaysa wuu iska keesan karaa laakiin waxay u baahan tahay halka sir oo waddamadaas aniga khaliijkaan ayaantaan ku noolaan jiray hal siray leeyihiin boqolkiiba toban haddaad rabti inaad dad ka noqoto sagaashankeeti boqolkiiba toban waa inay ka shaqeeyaan inay dalka amnigiisa ka shaqeeyaan haddaad tidhaahda amniga kama shaqeynayo dadkana waa isku furayaan dadanaad leedahay maaha kaas you can not control hadda albaabadu dhan waa furan yihiin siyaasad waa maamul inaan fahamtaan way soo maha annaga kelmadda siyaasa aan isticmaalno waa waa luqa alcarabiya asalkeedu waa siyaasa waa maamul in dadka wanaagiisa la maamulo wey sooma haddaad siyaasadda u fahamtid wasiilo opportunity lagu gaaro waad khaldamaysa qof baa qof isaga taageera maxaa yeelay waxbuu isiiyey waxba kuma siin dalkan iyo dadkan adaa iskale hadduu shaqo ku siiya xataa isaga kuma siin opportunity-ga adaa iskale xaqaa u leed sooma qofkii inu aaminaa rabaa dalkiisa dhulkiisa kuwo kalea waxay leeyihiin sharadaan qabanaynaa lacagaha xamar noo laga soo diray waa fahmi laahay jiilkaan cusubaan iyo odayaal mararka qaybtood yacni runtii waxaa socota ma ma garanayo meelay wax ka socdaan dadku dadkooda qof kow inuu naftiis ku kalsoonaado laba inuu dalkiis ku kalsoonaado khidmada aad qabanaysa shaqada aad qabanaysa qof uma qabanayso horta inaad fahamtid waa ya qofku qofku ma shaqeeyo inuu shaqeeyana waa ku khasbayn maxaa yeelay bulsho meel isugu timid haddaan si collective loo shaqeey casrigii nin walba uu duurkiisa maxaa la dhahaa beel walba meesha dadigiisu waa laga soo gudbay soomaa annagaa qolkaan yar isku soo ururina yaa noo yeertay so annaga iskuma soo ururin haddaan nidaamka ilaalin weyna iyo wada noolaanshaha ka warramo way adkaanaysa waxaan rajaynayaa dadka reer puntland anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya inay noqdaan dad wakti badan geliya waxa la yiri baa hadda laga sheekeeya waddanka dhan waa fadhukudira soo maa waxa la yiri dadkii wax odhan lahaa aan noqon hadday rabaan dad kalaa naga sheekeeya aniga utaalaamu laakiin dad waxaa la rabaa injaazaad wax wax la qabanaayo oo muuqda inaan ka shaqeyno hadna la yidhahdo waxaasi qabteen waxaasi qabteen haddii nala odhan waayo annaga markaas sheeg waan sheegi karna iclaanka waxaanaan qaban waxaanaan qaban waan ku celinayna laakiin waxaa muhiim ah taariikhda dadkan iyo aayaha puntland in dadkooda shaqeeyaan koox gaar kama shaqeyn karto dadka dowladda u shaqeeya dadka dowladda u shaqeeya dowladdii maaha hortaas la fahmo waay waa u shaqeeyaan soo saas maaha aniga dowladdaan u shaqeeya lakiin aniga dowladdii maaha haddii dadka bannaanka jooga ay u qaataan inay dad dowladda yihiin iyagana aysan dowladda dadka o dhan ba ah sectorka arinta ka shaqeeya ama xafiis dawladeed ka shaqeeya ama ministirkaaad ka shaqeeya ama midna haw shaqeyna naftaada u shaqeyso intaad soddon ariya ka haysatid halkaa ku dhaq including dadkii iyo dawladdii baa ka mirtay shaqaa u haysaa dadka ugu faraha badan ee hadda soomaaliya puntland shaqada u hayo waa dadka miyiga jooga ariga raacaya ariga aan dhowrsanoon dakhliga adag ka keenno canshuurta aan bixino iyo ganacsada muxuu ka yimaadaa boqolkiiba toddobaatan wuxuu ka yimaadaa lifestock aan dhow idan hadday dadkaas dowladda u shaq- inay u shaqeyn isu qaataan ama annaga aan u qaadano waa fahamyada khaldan ee dalka ku soo badanayo oo nidaamka dawliga ah ka dhigaayo inuu hanaqaad sameyn muxuu soomaaliya dowladnimadeed u hanaqaadi la'a waxa ugu muhiimsan waxa waaye fahamka dowladnimada laga qabalaa ayaa ayaa wuxuu galay ciriiri waxaan u baahannahay dadka waayo aragga leh inay u sheegaan dadka fahamka dowladdu wuxuu yahay public office waa inaa adaad qofka isagaa doorto soo maha by choice maaha ada- adaad adaad dooranay soo maha anugu private sector aan ka shaqeysa anaa ka imid oo kan doorto idin dadka inaa u shaqaysatid waa muhiimadda inaa fahamta haddaa aragti iska inaa u shaqaysatid waa shaqaysana laakiin kulligan dowladda haddana wada shaqaynayna laakiin dabeecadaha kala duwan markaa xafiis dadka ka dhexeeya joogtid markaa keliyaa tahay iyo markaa shirkad joogtid saddexdaba farqigaa u dhexeeya shirkadda ruuxadeeda aa u shaqaynaysa waa wax dad wadaagaan soo maha waxay ka yar tahay wixii dadku wada wadaagay dhan laakiin iyadu naftirkeeda waxay leedahay faham ka duwan markaa keligaa dukaankaaga aada gadanayso saacadda aragtidna aad xiranaysa farqiga u dhexeeya waa arrin marka waxaan boorinayaa qorshayaasheennu inay qayb ka ahaadaan ee dhinaca horumarinta bay wasaaraddan u xilsaaran tahay waxay soo bandhigayso waa qorshaha horumarinta ee dalka laakiin dowladdu mar dhowna waxay soo bandhigi doontaa aragtida qorshe kuma tilma ma ma oran doono laakiin qorshaha horumarin ma dhaheyno laakiin waxaan oran doonaa strategic planka dowladdu ay ka leedahay siday bulshada u horumarin lahayd siday dowladnimada iyo governanceka u horumarin lahayd siday u horumarin lahayd xataa aragtida siyaasadeed ee dalkan soomaaliya ay ka leedahay oo ugu horeyso in federalismku uu noqdo arrin muhim ah labo inay noqoto dalka siyaasaddiisa marka la dhisaayo inay bays u ahaato waxaa la yidhahda bottom up approach in hoos laga dhiso oo mid aan warkayn intuu taladii sare fariisto wixii dadkaan soo dhistay uusan dudumin cilladaha hadda dowladda dhexe ka soo baxaya waxa weeye qof baa wuxuu ku practi fiiri nin hadda la dhaho haddii la dhaho nin jaamacad ka soo baxay hadda qof qal ka warrama soo khatar gelin maayo qofkaas oo aanan practice qaadanba theory keliya ah dowladda soomaaliya hadda in layska yimaado aada u sahlanaatay qof aan weligiis public office soo marin ayaa madaxii u sarreeya noqon kara markuu noqdo waktigay ka qaadanaysaa inuu fahmo ee ee habka dowladnimadu u shaqeynayso marka waxaa laga yaabaa qorshayaashii uu hay-adda u shaqeyn jiray intuu kala yimaado hadda tubahan la sheegaayo oo kaleeto waa sectors development plan hay-aduhu waxaas leeyihi laakiin dalalku waxaas ma lahaan karaan is different ya is different runti hay-adaa ka timid waxaa ku arki jirtay wixii aa soo minguurisa waxaa la imaanaysaa ummaddanoo khatarteeda leh ya marka runtii waxaan u baahannahay dee xaqa lagama xishoodaa la yidhi soomaa horta ya isoo kale xishoonayna macnaheeda ma haynaa cid mucaadarada sida dadku baad u fahmi laakiin wixii xaqa waa la sheegaya xaqiiqada saas wey qofka xaqa loo sheegay inuu qaataa la rabaa muhiimaddu waa intaas Een, shakhsiyan ani waan ogolahay wax kasta oo dhaliil ah oo laysii jeedo anay anfacaysaa kula wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka xulashada warashada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hooseeya markaan hadiya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa sheegay in soo gabagaboobay wakhtigii loogu talagalay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan saddexda qof ee laga dhex xulan doono shakhsiga ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamulka jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee maamulka jubbaland ayaa sharaxaya halka ay marayaan shaqooyinka guddiga iyo soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka jubbaland
ee iyadana noo soo gebagabowday oo aan shahaadooyinkii ee maxaanku dhahaa ee mar hore loo diyaariyey actually hadda qaadanaya ee qaarkoodna qaateenba ee ee ee musharaxiintii u taagnayd ee xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ee musharaxiintaas ee oo ahaa markii hore ilaa sagaal musharax laba qof oo ka mid ihi way way way inسixaabeen ama waxa weeye way ka laabteen murashaxnimadoodii laakiin intii kale ayaa maxaan ku dhahay ayaa ayaa ayaa ayaa diyaara oo ayagana runtii musharaxiintaasi diyaar u ah inay galaan doorashadaas dhammaantood waxaan ugu ugu ugu ugu baaqaynaa in sidaa ay noola ilaaliyeen nabadgelyada annagoo ugu mahad celinayna deganaanshaha iyo habsami u socodka broseska doorashada haddana waxaan ka sii codsanaynaa in ay ilaaliyaan waxyaabihii ay saxiixeen inay ilaaliyaan oo ay ka mid tahay code of conducting ama anshaxii musharaxa waxa la yidhaahdo oo ay dhammaantood ay saxiixeen oo oo ah in uu qofku nala ilaaliyo anshaxa nabadgelyada midnimada walaaltinimada reer jubbaland iyadoo qofku uu xor yahay isla markaa xeerka kale xuquuqda siinaya musharaxa inuu xor yahay in uu cambayn gareeyo in uu xaqiisa ka isticmaalo hantida dowladda gaar ahaan midiah midiaha inay xaqooda ku leeyihiin oo ay inta ay u baahan yihiin ay isticmaali karaan oo ay ku cambayn garayn karaan oo ay xaq u leeyihiin xisadooda ka qaataan sida madaxweynaha hadda joogo uu asna ka qaadan karo ayaguna intaa in la mida ay ka qaadanayaan marka taas farsamo hoose iyo saacado hoose ayay ayay u leeyihiin waxaan codsanaynaa in dadka faraha ku haya midiaha inay sidaas ula socdaan oo ay maxaan ku dhahaa ay xuquuqda si siman loo loo loo loo siiyo musharaxiinta oo ay u cambayn gareeyaan ayagana waxaan ka codsanaynaa inaysan ka dhex bixin wixii ay saxiixeen oo ahaa anshaxa musharaxa doorashada dhammaantood haddii uu yahay madaxweynaha hadda xilka haya iyo hadduu yahay kuwa kale si isku smida ay u saxiixeen si isku mid ayaana looga rabaa inay u ilaaliyaan dadweynaha guud ee reer jubbaland waxaan iyagana aan annagoo uga mahad celinayna deganaanshaha iyo sida ay noo soo boorgaraynayaan ka guddi ahaan haddana waxaan codsanaynaa inta doorashadu ay ka dhammaanayso oo wejiyadeedii ugu dambaysa marayso inay maxaan ku dhahaa ay dul qaataan ay samraan amniga iyo xasiloonida iyo kala dambaynta iyo midnimadooda iyo walaaltinimadooda inay ilaashadaan iyadana noo soo gabagabooday oo aan shahaadooyinkii maxaan ku dhahaa mar hore loo diyaariyey actually hadda qaadanaya qaarkoodna qaateenba musharaxiintii u taagnayd xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland musharaxiintaas oo ahaa markii hore ilaa sagaal musharax laba qof oo ka mid ihi way way way insixaabeen ama waxa weeye way ka laabteen murashaxnimadoodii laakiin intii kale ayaa maxaan ku dhahay ayaa ayaa ayaa ayaa diyaara oo ayagana runtii musharaxiintaasi diyaar u ah inay galaan doorashadaas dhammaantood waxaan ugu ugu ugu ugu baaqaynaa in sidaa ay noola ilaaliyeen nabadgelyada annagoo ugu mahad celinayna deganaanshaha iyo habsami u socodka broseska doorashada haddana waxaan ka sii codsanaynaa in ay ilaaliyaan waxyaabihii ay saxiixeen inay ilaaliyaan oo ay ka mid tahay code of conducting ama anshaxii musharaxa waxa la yidhaahdo oo ay dhammaantood ay saxiixeen oo oo ah in uu qofku nala ilaaliyo anshaxa nabadgelyada midnimada walaaltinimada reer jubbaland iyadoo qofku uu xor yahay isla markaa xeerka kale xuquuqda siinaya musharaxa inuu xor yahay in uu cambayn gareeyo in uu xaqiisa ka isticmaalo hantida dowladda gaar ahaan midiah midiaha inay xaqooda ku leeyihiin oo ay inta ay u baahan yihiin ay isticmaali karaan oo ay ku cambayn garayn karaan oo ay xaq u leeyihiin xisadooda ka qaataan sida madaxweynaha hadda joogo uu asna ka qaadan karo ayaguna intaa in la mida ay ka qaadanayaan marka taas farsamo hoose iyo saacado hoose ayay ayay u leeyihiin waxaan codsanaynaa in dadka faraha ku haya midiaha inay sidaas ula socdaan oo ay maxaan ku dhahaa ay xuquuqda si siman loo loo loo loo siiyo musharaxiinta oo ay u cambayn gareeyaan ayagana waxaan ka codsanaynaa inaysan ka dhex bixin wixii ay saxiixeen oo ahaa anshaxa musharaxa doorashada dhammaantood haddii uu yahay madaxweynaha hadda xilka haya iyo hadduu yahay kuwa kale si isku smida ay u saxiixeen si isku mid ayaana looga rabaa inay u ilaaliyaan dadweynaha guud ee reer jubbaland waxaan iyagana aan annagoo uga mahad celinayna deganaanshaha iyo sida ay noo soo boorgaraynayaan ka guddi ahaan haddana waxaan codsanaynaa inta doorashadu ay ka dhammaanayso oo wejiyadeedii ugu dambaysa marayso inay maxaanku dhahaa ay dul qaataan ay samraan amniga iyo xasiloonida iyo kala dambaynta iyo midnimadooda annagu waxaanu isku daynay inaanu markay noo keeneen aanu ku celinno oon ahna soo gudbiya in badanoo ka mihideen halkan markay noogu keeneen ayay ku dareen marka waxaan rajaynaynaa gabdho badan magacyadoodu way noo qoran yihiin laakiin ma yihiin gabdho tartamaya oo u taagan oo dee ayagii gabdhaha lasoo qoray gabdho u diyaarsan inay ayagu ay noqdaan xubno baarlamaan ma yihiin mise adeerhaday waxay noo soo qoreen un gabdhaha maaragtay aan diyaar u ahayn taas waxay naga rabtaa annaga hadda inaan dib u eegno in dib u fadhiisanno laakiin waxaan hubaa kuwo badan oo musharaxiintii gabdhaha xildhibaanada raadinayay ka mida way way way ku jiraan inta kalena waxaan rajaynaya inay noqdaan kuwo raadinaya oo diyaar u ah oo dee la tartama wiilasha inay noqdaan aan rajaynaynaa laakiin magacyo badan oo gabdheed waa haynaa waana noogu jiraan kuwa aan dhahnay ku qoraa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayuu kaasi ahaa oo maantay warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sharaxayana halka ay marayaan shaqooyinka guddiga iyo xulista xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee jubbaland kulan wanaagsan ayaana leenaha saaxiibyaal xulashada warasada ee dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadu ayuuna idinka imaanayaa magaalada caasimada ee muqdisho ee markaan adiyaa guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed musar sheekh cabdiraxmaan ayaa shaaciyey inuu xirmay kala fadhigii shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya qoraal uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu ku sheegay in kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka uu si rasmi ah u xirmay todoiy labaatankii bisha julaay ee sanada labaatan toban iyo sagaal kadib markii uu furmay todoiy labaatankii bisha maarso ee sanadkani labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo uu furay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale qoraalka guddoonka golaha shacabka ayaa waxaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka loogu wargeliyay inuu xirmay kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka islamarkaasna fadhiga lixaad ee golaha shacabka oo furmi doono toddobiy labaatanka bisha disembar ee sanada labaatan toban iyo sagaal qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uusan awood u lahayn isagoo dalka ka maqan inuu xiro kala fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxayna sheegeen intaasi sharci darre ay tahay goordhanna ay warka soo saari doonaan waxay waraa kusoo korra saaxiibayaal waxaa ku dhegaysan doontaana wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ee soo socda
qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni maynee ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta
xulashada warisada ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana waa ad kala socotaan waxaan markaan dib ugu laabanayaa magaalada kismaayo oo xarun kumeel gowr ah maamulka jubbaland musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxnimo ee jubbaland ayaa sharoodo arag mar kale waxay ku xidheen ka qaybgalka doorashada madaxtinimo ee jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose musharaxiinta jubbaland ayaa sheegay in iska qanacsaneyn guddiga doorashooyinka iyo haatan shaqaynaya islamarkaasna cadaystay in isbeddel lagu sameeyo guddiga lana magacaabo guddi cusub oo ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka ee maamulka jubbaland waxaa kale codsadeen musharaxiintan in dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka goobjoog ay ka noqdaan xarunta lagu qaban doono doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale musharaxiintan ayaa salley kulan la qaatay gudda ka socda urur goboleedka igaad ay ku sugan magaalada kismaayo kuwaas oo halkaasi u jooga ukuurgeeda hanaanka doorashooyinka maamulka jubbaland war-saxaafeed ka soo baxay kooxda isbadoonka ah ee musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxteyna jubbaland ayaa u qoraysatan kow in la kala diro guddiga ku sheega doorashada maamulka jubbaland labo in la magacaabo guddi doorasho cusub oo ka shaqayn doona howlaha iyo shaqada doorashooyinka ee maamulka jubbaland saddex in odayaasha dhaqanka si rasmi ah oo keliya ay xildhibaanada ah u soo xulaan afar in halkii boos hal magac kaliya uu oday dhaqameedku usoo gudbiyo in doorashada lagu qabto goob dhexdhexaad ah sida xirada u n k ee ku taalla gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lix in amisom ay ilaaliso ammaanka doorashada iyo kan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland toddobo in dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka goobjoog ay ka ahaadaan doorashada dhowaan ka dhici doonta kismaayo sideed in warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya gudaha dalka ee doorashadaasi si toosa ay u tabiyaan diidmada ka qaybgalka doorashada maamulka jubbaland ayaa cirka isku sii saratay maalmihii dambe kadib markii la sheegay in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro soo xulista xildhibaanada cusub baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale cabsi kale oo soo wajahday iyo sidoo kale odayaal soo xulayay xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamulka jubbaland
colaadii waa la iska daayey dadkii waa laysu geeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushiiyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban inagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
wayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta weerar ku qaaday kooxo baysan oo la sheegay in ay damacsanayn la baxaan nin dhowr habeen ka hor qof shacabah ku dilay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna ay isku dayeen in si xooga saliga ku xirnaa islamarkaasna saliga uu ku xirnaa si xooga ay kula baxaan weerarkaasi waxaa ka hortayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxayna sheegayeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday taliyaha saldhigga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo goor hor warbaahinta la hadlayay ayaa hadalkaana sheegay waa la soo weeraray saldhigga niman burcad ah oo wata dhar shibila oo waxay ka tirsan yihiin inay meelay ka yimideen aanan aqoonin ayaa si kidisa u soo weeraray albaabkii weynaay oo qaarkood gudaha soo galeen waxaadna arkaysaa markaas ayadaa inaan sir jiraa id hadda markaan haye ay tahay waxaad aragtaa in waxaasu ka dhaceen oo kaamiriya aniga aan ku hadlaayo oo igu duubnaay oo weriyow gacanta ku haya waxaa ku dhacaya waa kuwaas intaasaa aad markhaati ku filan arrintaas ayadaa ma raba anigu inaan hordhac ka sameeyo kiiskaas oo dhammaystiran sharcigaan horgeyi doonaa haddii ilahay idin waana lala xisaabtami doonaa cidda falkaas gudisay iyo ciddii soo abaabushay baa lala xisaabtami doonaa haddii ilahay subxana wataala wax khasaara ma jira nimankii soo weeraray meesha ilaa saacaddan aniga waxay yihiin iyo meesha ka yimideen iyo sababtay lahaayeen ma aqaano adinkaba waad ogtiin inaan noqon waa isla taagni ciidanka boliiskaa ka hor tegey nin baa ayaga ka mid ahaa xabadu ku dhacdoo dhaawacmay kuwii kalena waa firxadeen isagiina si dhaqsaahan baawar ugu keennay isbitaalkaana geynoo lagu dabiibaya maamulka gobolka hiiraan sida uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya si nabadgelyada degmadan wax looga qabto gaadiid la'aanta haysato isagoo amarka ka bixiyey degmadan waxaan codsanaynaa in la dedejiyo marka jaanis ma haysano waxaa jira markii loo fiiriyo jaanis ma haysano sidaad ka warqabtiin gaadiidkii halkan ka howlgalaya dhammaan waa wada fadhiya andhadow dhulka ku hayaa qaar matooradaa ka qarriban dhammaantood cillada kala duwanaa haysta gaadiidkii ugu xayiga roonaa oo boliiska loo yaqiin oo lagu shaqayn jiray waa naga fadhiya waxaan si xushmad leh mar labaad uga codsanaynaa siduu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan in muddo toddobaatan iyo laba saacadood hadday suurtagal tahay annagoo ka turjumayna khatarta abni ee magaalada ka jirta in gaadiidka booliiska ee guddoomiyuhu in la kiciyo oo amarka buuxa ku bixiya la dardargeliyo la kiciyo loo huro maal loo huro farsamana laga qabto si boliisku u guto ama ciidamada amniga ay ka qayb qaadashada ay boliisku kaalinta ku leeyihiin amniga in wax laga qabta ay gutaan gaadiid la'aan wax la qaban karaa ma jiro dembiluhu wuxuu u baahan yahay wax lagu beegsado ciidanku waxay waxay batuuliga ku galaan ay u baahan yihiin howlgas kastoo la qaadanayo gaadiid la'aan ma fuli karo hadda bataaj intan qaadanno oon oon suuqa ka soo qabannana dembile kuma soo qaban karno waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badanoo ballantii guddoomiyaha gobolka uu qaaday waxaan mar labaad soo sharfan ka codsanaynaa oo asagu gartay waxaan ka codsanaynaa indhaha meelaha ku sii jeedo oo dhan inuu u soo jeediyo in amnigu shaqeeyo gaadiidka booliiskana la sameeyo aad u mahadsan xulashada warasada ayaa dhegaysanaysaa radiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa xisbiyada wadajir un d b d himilo qaran xisbiga nabadda ku talada badbaado qaran ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafeed si wadajir ah usoo saaran waxa ay kaga hadleen doorashooyinka dhowaan ka dhici doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xisbidan ayaa howlaca ay ka muujinayaan dowladda federaalka soomaaliya oo sheegeen in fargelin ay ku hayso howlaha doorashooyinka ee ka socda maamulka jubbaland ayagoona dowladda ugu baaqay in sugidda ammaanka ay ugu dambeyso maamulka jubbaland sidoo kale waxay sheegeen inay uga digayaan dowladaha dariska qaarkood inay fargeliyaan arrimaha doorashooyinka jubbaland oo soo ifbaxayaan dhaqaayo cusub oo shakiga abuuri kara sida u dhacday magaalada baydhabo oo aan ka mid ahayn waajibaadkooda waayahay kulan wanaagsan ayayna leenahay saaxiibayaal qayb gudoomiya barnaamijka ayaan soo gaarin kusoo dhawaada xubintaadka xiisaha badnad ee kalamaan arhoy reer kalamaanow hees cusubaan idin wadaa maanta
nin saluuga aabbihii hooyadii ma saacido war heeska saas maaya naga dhagaysa gurigaada dukum daakum waaye war habaarka iska dhaf samada mar bay furan tahay war samada wilija mal hiirle guriga gubudan oo dhagansay warka yaa habartu xagee igu hoyanyahay hadduu guriga ka gubto war iirka kohooy tooba fadaas heeska ay suubiyey abdiqaadir duryar lanlilaye laxankana ay basaarey baafo may bagaaday dhambuuki iyonay dhegan warwariyaabilowaaya bal soo daay war heer sanad noo qaadaysaa ma jarmalba mise oo soodaani markaa soomaaliya awtonigimadaleaniyada ee oo dhegan soo heesta war waa beri dhamuuke iyo hibadha kooka maxay u qaadi waayeen war dhagaaga dhugaan dhowiin oo dhegansoy isugo inan yahay isugo sarwalkii baa iga dhacaaye awalowsa sinta gaarine isugo isugo inan yahay isugo yaeri habadiyana may arday ikoro inan yahaw ikoro cadceeddii baa soo ku laato maqaarkii baan iska fiiqo ikoro ikoro aawaan imaan ka tex war abwaan dulyar iyo baafo ma waxaasay suuq geeyeen war dulyar iyo baafo dhakuuke iyo dhabookaha qaadaha iga dar war kuwaas horey waxay u qaadeen abbaaya kaala ii shanna iyo abbowa kaala shaahigacab nin walowba allaha sug war ma dadkan xigmadoodu noocaa noqotay ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa waxaa hore loo yidhi nin aanbaday halkii u aada waa ula ekooneed war nimayow marka hore dad waaweyne hadday isu yimaadaan waa inay wax kala faa'iidaan ummadduna waa inay wax ka faa'iidaa ilaahay idinkama dhigo horta marka ugu horraysa baarlamaankeennoo kale iyagaa inta dooda kala tagee xigmadna aan laga heline marka kale waxaan idin dhihi lahaa xornimo ma ka maarannaa dhammaanna mid idinnaa maanta aqwaataa godlana miyaan mid diraacinaa war haddiiban taasleeka gaabyaas intaasaan ku soo koobaya hooyaa nasiibadinmaynka dar wayti horta nimayo abwaanada waan kala bartay intaasaan ku soo koobayaa kuwa dhaha xaasidiin waay horta baarlamaankeenna tawfiiqda allah waafajiyo waa markii labaad oo fariin qoraal lagu xidhayo guddoomiyihii baarlamaanka oo south africa jooga wuxuu fariin qoraal ku sheegay baarlamaanka toddobyolabaatanka bishii hore in la xidhay wariyo naftiyoosay hadalkaas ku weeleen laankiinka furfurana aykiinka hirhirinay baa leerayay nimayo anugu waa yaabanaha baarlamaanka hirshabeelloo maamul goboleedahaba diiday in fariin qoraal lagu xidho hal marahe baarlamaankeenna federaalka isuu ku yeelay in laba jeer lagu xidho fariin qoraal waryaha baarlamaan hirshabeel ama federaal ha ahaadee wax baarlamaan cadar jawaari kama dambaynin war runtadan maybah kaa suusiday jawaari min fadlakum aamusa nidaamka ilaaliya nidaamka nidaamka bilaahi calaykum nidaamka iyo erijari warnimaya war ma haysiine guddoomiye maday mursal dalka markii uu ka tagayo dibadda u tago ayuu hadlaa waayaaba inta kale ma aamusan yahay xildhibaan nidaamka ilaali warkana iga dhegayso mikrofoonkana waa kaa xidhan yahay hadda u dambaysa isagoo shira uga qaybgelaya koonfur afrika wuxuu yidhi doorasho qof iyo cod inay dhacdo ka waa lama huraan khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyadana dastuurka ayuu salka ku hayaa waana qasab in lagu kala saaraa war maday mursal markuu dibadda tago iyago xorriyadu helaan u malaynaya qof dalka joogaa meel loo soo jira ma yaqaan warnamiyaw hata ka hor lanko islaantiska adkaayteelaari eed ambugaan bugu jarti geegab walla taliya hibilow iskureeba lari islaantun yeego gornyin fuulanga daba gediye waana roori dad odayaal ee oo magantiyo gali islaanti haddaba galli madiya haddaba roorasii dadki ismagantiyo galiya meereen war roog war yaray roog yaray roog yaa laari dadkii reedsiyo usun maykileyaa edeb dorantasiyanan ku lahay jiray ogsandaani ku lahay shibka eraysan reed gudoomiyiga mayga alay koofiga giirka uwii reedyo madis maroha kelaame warnimayo waxaa la yidhi reer waliba markuu oday magacawday qaafila asna maamulka u dhiib xildhibaan warmoogaa asna lacag ku maamuus madaxweyne aan jirin asna yidhi adaa mudan baraym ministar kala mid ah mabda iyo ujeeddada asna mood wasiirrada arduu macallinkood yahay markhaatina ka wada dhigay aan maya ku soo celin shacabkiina murugiyo mugdi loogu talagalay la mashaawir keligiis warniya waan ku jeednaa muraadaad leedahaye doctor muuse iyo maxkamadda goormaad hortegaysaa war xaggeed ninka muuse ugu dirtay ma guri la'aan baa haysa war waan u naxariistay haddii aan xumaynayo sultaan u diri lahaa war ninkii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda david hell aloo la hadlayaan xala ku riyood wadda heel ma la socoyey maya yuda heel ayay isla hadleen war adinkaa heel iyo wax ka hunba ahna maqla waryaaye war heel mahumashaayalakadarada mayninku maayo hayta waxaan ku idhi ma nin duul shisheeyo dana iga lahaayoo dibadaha ka yimid oo soo galay dalkaygo deeqdii kalluunkiiyo maclantii daldalayoo deexdiiyo baddaydii haraayada dilaag iyo sun ku daadinaaya darsayoo ogaado halistayda dagatiyo sida lay daldalay iyo daannada igaadhiyo dulmigiiyo shirqoolkiiyo ka damqaday xumaanto digniniii sidaa tah mase dan kalead u socotaa wadda hel warkaaga waxaan u fahmay eelka kii dhigay uu dacwootay war maya waxa waaye yaa laga dacwoodaa yaase loo dacwoodaa dowlad kale ma joogtee waranimay baan goraday weliga mudiciinka daawootoy warnimayo anigu shalay waxaan la sheekaystay nin askariya waa gardarray war magadarniyo naga dhegaysto waxaanan ogeyn baan ka ogaaday semberi askari amniga sug la yidhi oo dalka ka ilaali la yidhi dadaadan aqoon waa dembiile mar kasta wuxuu yidhi sababtoo ah haddaad daysana dembiilaa tahay haddaad dishana dembiilaa tahay dadkana kama taqaanid waxaad ilaalinayso horta nimayo waxaa la yidhi timir naf baa ku jirta askariga laftiisu hadduu daacad yahay qofka hadduu deeyo hadduu dembi ku gelayo hadduu dilana dembi ku gelayo maxaa u diiday inuu celiyo warwarnaysiina idiin waramo musharaxiintii jubbaland waxay dhaheen doorashada kama qaybgelayn ilaa la fuliyo sharuudaheenna sharuudahana waxaa ka mid ah saddex saddexda odayaasha laga raba in la joojiyo guddiga doorashada in la bedelo meesha doorashada lagu qabanayna in la bedelo war waxaan maqli jiray sheegle laga baqay marka waxaa ii soo baxday musharaxiintu inay marmarsiyo raadanayaan oo axmed ka baqayaan oysan taageero ku filan haysan marka nin laga adag yahaba waa eetami jiray meelimayba idinka muuqate diidda iyo doontaba doga ahmed midoow xaaladda jubbaland haatan waxay taagan tahay ama lay dooray ama daadku iqaad in doonto had iyo jeer dadkan uu heella yahay colaaddu la howl yar tahay madaafiixa u sariyo gantaalkiiyo hoobiyaha dalaartii lagu harqiyo habeenkii laysku miro hareeraha meydku yaal heshiyana lagala yahay inaan kaa haajiriyo hayaankaankama socdee dalkaygoo lama huraanduunbaayo hantiya haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo waradeena war ma haysaane madaxweynihii somalilan muuse biixi cabdi xildiid sacuudiga wuxuu ka casuumay inuu xashka yimaado war xidka farlihaye meeskaa suumi jirna see walan wadada wuxuu yidhi baasaboorkaygii somalilan waa inan ku imaado sidii madaxweynena waa in lay soo dhoweeya sacuudiguna wuxuu iskaga haraaciyey baasaboorka soomaaliya qoladana jaarka nahay soo qaado kaasaanu naqaanaae markaa saddex walla bille iyo xelafurkiiba ugu maro inuu xashkaba uu u nacaba baasaboorka horta qowdhanow taasi waa masale khilaafiya xajka ilaahay baa waajibiyeye baasaboor in lagu xidho aadistiisa culimmada sacuudiga iyo boqorkooduba yay ka soo xigteen war adeer war ma haysina berigii horeba waa loo lugan jiray war war ma haysiina donald trump iyo dowladdii maraykanka cudurkeenniyo kalaa ku dhacay war ma burbureen ma qaraxyaa ka dhacay waddooyinka miyaa la xihay war waad waarataynay dhegaysta waxaa iskhilaafay madaxweyne trump iyo madaxweynaha maamul goboleedka californiya marka hadda maanta meesha madaxweyne farmaajo iyo axmed madoobay kala joogaan ayay iyaguna kala joogaan ma xiriirkay u jareen war ayaga dowladda federaalka lama yidhaa dastuurkoodana qabyo qoraalka marka lama yidhaa ee united statesaa la yidhaa amaan badan amaan badan waryaa tirada koowa ka bilaawadaas mataasan lama leere war waxaadnaan taas ula yaabin labadii kun iyo lix iyo tobanka kadib wixii la doortay taraan bay wada ahaayeen war meel baad u jeedaa waana ku jeedaa warnimay oo magaalada beledweyne dadkii ayagoo shilin soomaali haystay baahi beerka dhulka ku hayaana la yidhi war reer beledweyne oo beero iyo webi haysta hadday baahan yihiin soomaalidii kale xaggee joogtaa war beesadiyaa laga diido shilin soomaaliya ka soo diida warka naga dhagaysta dadkii waxay leeyihiin haddaan shilin soomaaligii la soo celin magaaladan waa ka qaxaynaa war dadkaa ilaahay ha u gargaare ganacsato lacagta ayagu soo sameeyey baa ku diiday dadka markay ku wareegtay beeladweyn allahayo kadhig guri barwaaqe beeladweyn allahayo kadhig beerta raaxada war ducadan ilaahay abwaan hadraawi kama aqbalin miya akadaaytay waan handhowta war waxaa la yidhi waxba hawaalanine nin xil haysta goortii la yidhi doorasho u kaalay cabsi inay la soo daristay baa shacabku moogayne inkastoo ninkii diidi taga cidi ka yeelaynin asagay u taallaa hadduu bixiyo laaluusha soomaalidu cod laba jeer ma jiro ruux ka helaya war tacsidii guddoomiye yirisow kaambayn ay su badashay nagala tag sheekadan war makoroofan iyo samecad maa loo xiray war adeero maalin walba gurigiisa geel baa lagu qalaa ninkan aa si og aqoon markuu noolaa maxay geelu sii waayeen war haddaan la siinaa naga dhig weysa
waar idinka caada xune ordan laga taga
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijku intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegayaa heesta balagoo barnaamijka haydabal la qaaday uu ku luuqinaya allah naxariistee muuse ismaaciil qalinle oo la yidhaah waadi daraadda tan iyo kulan dambe nabad haada saaxiibayaal
aa ma xasuusta duunidee